magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose waxaa ku nool dhalinyaro waxbaratay iyo kuwo xirfadlayaal ah oo siyaabo kala duwan u dabara noloshooda iyo midda qoyskooda qaar ka mid a dhalinyarada ku nool degmada dhooble ayaa fursado shaqo ka helay goobaha ganacsi ee lagu gado qalabka dhismaha guryaha haddaba qaar ka mid a dhalinyarada soon waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey shaqadooda iyo caqabadahay la kulmaan magacay waa maxamed axmed ibraahim waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada dhoobley ee ka shaqeysa goobaha ganacsiga qalabka dhismaha qalabka dhismaha kolka wallaahi aada iyo aad ayaan ugu fiicannahay sababtoy tahay noloshanada ayaan ku dabarnaa waxyaalo fara badan noloshanada ka mid a ama baahiyo badan oo noloshanada ka mid a ayaan ku dabarnaa taasna waxaa noo fududeeyey ganacsiyaasha waaweyn ee magaalada dobley aada iyo aad ayaan uga mahad celinanaa iyagana sida ay nooga faa-iideeyeen wakhtiga annana jaaniska waan ka faa-iideysanay maasha allah noloshanada dhannayd ayaan ku dabarnay baahiyo badan oo xataa aanna wakhtiga hore waxaan ku dabarnay aan garan lahayn ba hadda ku dabarna aada iyo aad ayaan ugu fiicannahay waan dhowahay walaal magacii waa maxamed cabdi meeshan goobtan shaqada waxaan ka helay muddo oo isku dhow oo waxaa maa saa u dheereen oo waxaa maa shaqo mardhow aan ka bilaabnay shaqo abuur siday igu noqotay dadka oo waxa ma ahan oo soomaalida ah oo islaamka ah aan shaqa shaqana biyo geli kadib markay anagoo dhallinyaro aan iska wareegeyna sidii aan shaqo ku helnay oo shaqo nooloo abuuray kadib marka noolmaalkeena haddaa meeshaan ka fiirsanaa oo ma xubna fadhi way noo dhaantaa marmar mishaarkeena waan helnaa waxaan ugu mahad celinayaa aad iyo aad niminka shaqada noo abuuray oo walaalaheena ah aan u mahad celinayaa